fatahaado cusub ayaa la sheegay inuu webiga shabeelle ka sameeyey qaybo ka mid a magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan fatahaadahan ayaa khasaare u geystay dhulbeereed ay ku yaaleen dalagyo kala duwan faahfaahinta arrintan ayaa waryahayaga nuur bukhaari uu ka waraystay axmed cabdi xasan oo ka mid a ganacsatada magaaladaasi jalalaqsi fatahaadahan walaabtayow maalmihin soo dhaafnaato xilli roobaadaan ku jirnay jalalaqsi iyo roobadana dhacay waddada xataa waa iska go'need laakiin alxamdulilah haddana weligaa imaaday oo magaaladii xitaa buundadii dhankii bari iyo dhanka qoraxsina magaalada webiga qaybiyo shacabka maba mari karaan hadda waa bibaxadii webiga lagu bilaawda xoogaa ilaa xaafadaha qaar hata way galeen biyaha biyaha goormay bilowdeen marka waxay nagu bilaawdeen isbuuci aan soo dhaafnay marka haddana waxaad moodaaba maalinta maalinta ka dambaysa inuu webiga kor usii socdo xaafadihii hadda gelayaan waa laakiin waxay nagu bilaawdeen isbuuci aan soo dhaafnay waa garta marka ma jiraan xaafado ay biyaha si toos ah u saameeyeen oo ay dadkii guryaha ka saareen mise waa bilow may waa bilow way jiraan xaafado hadda ay ku bilaawdeen way jiraan oo laakiin markii la fiiriyo hadda alxamdulilah sida balweyne oo kale ma lihin oo lagu bilaawdeen waxaa la dhihi karaa waa boqol kiiba shan hadda xaafadaha qaarkood way galeen waa garta marka ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay meelaha uu webiga ka fatahayo si loo yareeyo khasaaraha walaalkayo cid wax ka qabatay mada ummadan ilaahay baa umaqan hadda cidaasa wax ka qabatay ama biyo xirtay aan leeyahay haba yaraataa ma jirto marka laga soo tago xaafadaha ee hadda aad sheegtay in ay biyuhu saameeyeen ma jiraan dhulbeereed ay leeyihiin dadka deegaanka oo ay biyuhu xaaqeen amaba ay saameeyeen ha walaalkayo way jirtaa waxaa muxuu ahay magaalada jallaqsi tuulooyin ku hareersan ama magaalada naftigeeda beerihii galalkii webiga uu kusoo rugmaday dalag oo dhan wuu gooyey waddooyinka qaarkood biyo ayaa jaray marka khasaaraha beeraha wuu jira walaalkay wuu jira oo berihii o dhan dalagii o dhan waa go-ayba marka ma sanadkan oo keliya ayay fatahaadahani sidaan idiin saameeyeen mise mar walba uu webiga biyo keeno jalalaqsi waxaa ka dhaca fatahaado noocan oo kale ah wallahi walaalka ma aha mar kasta ma aha dhowrkii sano mar way dhacdaa oo waan arki jirnay laakiin biyaha way kala awood badan yihiin marka sanadkan marka ayaan dhihi karaa wayba suliintii soo dhaafnay fatahaada way ka culus taho berihi aaday u goysay oo biyaha weliga ka imaan jiray hadda biyo badanaa socdo galaweyne waxaa looga barakacay welina wayba lagu socdaan ba hadda beere beerihii waaba gooyeen hadda xaafadihi qasara jalalaqsi waxay caan ku tahay beerashada dalagyada kala duwan marka waxaana lagu jiray xilligii guga oo sida aan filayo beeraleyda ay u diyaar garoobayeen inay soo goostaan dalagyadii qaarna ay beeraan marka sidee arrintan u saameyn kartaa wallahi way saameyn kartaa walaalkayow oo waxaad moodaaba dhankii dalagii idoo beerihii la abuuray oo xoogaa raja beeraleyda ay leeyihiin buu dalaga go-ay marka dhanka oo beeraha webiga agaarkiisa way saameynaysaa laakiin waxaysan webiga gaarin oo sababa way da-een oo dhankaas kale khasaaraha ma gaarin alxamdulilah laakiin dhanka beeraha webiga ku harareysan dhaba khasaarahaas wuu gaaray waagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa axmed cabdi xasan oo ka mid a ganacsatada magaalada jalalaqsi waxaana uu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga nuur bukhaari oo ku sugan washington